subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadi haysnaay qodobadaad ku maqli doontaan saaka wararkan waxaa ka mid ah ururka dhallinyarada jowhar oo sheegay in caasimadda hirshabeelle laga bilaabi doono olole lagu soo celinayo bilicda shirka wadatashiga qiimaynta waxbarashada qaranka oo lagu soo gebagabeeyey muqdisho guddiga doorashooyinka qaranka oo kormeer ku sameeyey goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka banaadir agab caafimaad oo lagu wareejiyey maamulka isbitaalka martiini bulshada deegaanka ka tirsan gobolka hiiraan oo bilaabay dhismaha xarunta maamulka wararka dibadda waxaa ka mid ah saakay shiralka ka dhaca waddooyinka oo kusii kordhaya waddanka hindiya
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magaceygu waa abdaxsiis xasan mucalin waa subaxnimo salaasaa taariikhda waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeenii oo fidsan ururka dhallinyarada jowhar ayaa sheegay in caasimadda hirshabeelle laga bilaabi doono olole lagu soo celinayo bilicda iyo nadaafadda abdifataax axmed maclo ayaa faahfaahinaya qodobkaasi
gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada jowhar mawliid maxamed maxaad oo ka hadlaya qorshayaasha ururka dhallinyarada degmada johara ee maalmaha soo aadan ayaa tilmaamay in ay qorsheynayaan diyaarinta qorshayaal wacyigelin bulsho kuwaasi oo ku aadan kadigista waxyeelooyinka ka dhalan kara khatarta biyaha roobka ee ku haray goobaha godan ee magaalada tani johar kuwaasi oo ay tilmaameen ururka dhallinyaradu in saameyn xoog leh ay kala kulmi karaan caruurta islamarkaana ay ka dilaaci karaan cudurada faafa tahay maalmahan johar waxaa ka socdo roobkii xilliga sanadka kaasoo si isku xiga magaalada ugu da-ayo sidoo kale roobabka waxay sameeyaan iyo meelo biyo fariisin ah inay sameeyaan biyo fariisinka sidoo kale waxaa ka dhasho cuduro halis ah ka dhasho marka waxyaabaha ugu horeeya aan rabno inaan ka qayb qaadano waxay tahay in wacyigelin bulsho aan sameyno haddii aan nahay ka urur dhalinyarada degmada ahaan kaasoo aan ka wacyigelinayno khataraha ka dhalan karo biyaha meelaha fariistay iyo wasaqdii si loogu ilaaliyo caruurtii meelaha biyaha galayay si aysan cudur ugu qaadin halis nafna ay ugu imaanin sidoo kale cabdifataax waxaa jirto maalmahan wacyigelin aan sameyno oo ku saabsan meelaha biyaha ay fadhiistaan oo si aysan caruurta dhibaato ugu imaanin waayo mar haddii meel biyo ay fadhiistaan caruur haddii ay tagto da-dooda ay shanta sano ka yar tahay inay ku dhintaan ayaa halis ah marka sidoo kale cabdifataax waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah oo maamulka degmada aan rajeynayno maalmaha soo socda inaan aada ugu qeyb qaadano in bilicdii magaalada johar dhankii nadaafadda haddii ay noqoto sidoo kale magaalada meelaha qaar waxaa ku batay waxa loo yaqaana geed yuhuudka in aan ka qayb qaadano sidii geedyuudkaasi loo jari lahaa magaalada loogu dhamey lahaa quruxdii iyo bilicdii iyo nadaafadii iyo horumarkii maamulka ee horumarkii degmadana aan aada u soo celi lahayn waayahay waa mahadsan tahay intaasi waxaa waaye howlaha maalmaha socda ee ka maamul ahaan aada wadaan marka loo fiiriyo waxaa jiro ururo bulsho rayd ah oo ka dhisan magaaladan jowhar iyo guud ahaanba gobolka iyo idinkoo ururkii dowliga ahaa ee maamulaya ah bal ka waran ma ka warhaysaan qaabka shaqe ururadaas ay u shaqeeyaan xiriirna ma leedin
markale waa mahadsan tahay cabdifataax ee habka wada shaqeynta ee ururadaasi ee ka jira degmada haddii aan lahayn bulshada rayidka iyo ururada kaleba wada shaqeyn aada u fiicana horta naga dhexayso muddadan koobaneh waan iska warhaynaa wixii waxqabad oo ku saabsan dhankaas haddii ahaa lahayd waa ururka dhalinyarada degmada waa wax mar walba aan u taagannahay inaan isku xir fiican aan sameyno sababtaa isku xirka fiican aan sameynayno waxay dan ugu jirtaa bulshada degmada jowhar waxaan wada shaqeynayna waxay tahay waa bulshadii degmada jowhar marka wada shaqeyn fiicana naga dhexayso aadaan iskaga warhaynaa dhan walba ee noqotaba roobabka xoogan ee muddooyinka hamba ka da-ayay magaaladan waxa ay saameyn xoog le ay ku yeesheen wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaana saameynta ugu badan ee laga cabsi qaba ay tahay in ay dilaacaan cudurada faafaa guddiga doorashooyinka qaranka ayaa kormeer ku sameeyey goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha guddiga doorashooyinka qaranka iyo mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka banaadir ayaa kormeer ku sameeyey goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha qaar ka mid ah bulshadii ka qayb qaadanayay diiwaangelinta codbixiyaasha ee ku sugan degmooyinka gobolka banaadir ayaa soo dhaweeyey in doorasho cod iyo qof ay ka dhacdo guud ahaan dalka magacaygu waa sharmaarki faarax jaamac degan degmada shibis kuna dhashay kuna barbaaray kuna waxbartay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan usoo dareero kaarka codbixinta muwaadinka inaan soo doonto oo aan ka qayb qaato waxna waa u dhiman yahay aniga dadka uu dhiman yahay ahay waxaan dhex taaganahay waa degmadii xamarweyne qadiimiga ahaydoo xadaarada lahayd waxaan argnaa dadka shicibka soomaaliyeed gaar ahaan degmada aan maanta taaganahay dadka inay shucuurtooda kacsan tahay ay u heelan yihiin ay diyaarna u yihiin inay codkooda qofna ku doortaan qofna ku diidaan ayagana la dooran karo middaas waa riyadii shicibka soomaaliyeed muddo badan ay sugaayeen ee u taagnaayeen riyadoodana insha alla biidnilah kariya inta dhiman ilaaha u dhammaystiraayo walahi dhallinyarada soomaaliya waxaa leeyahay imaada codkiina dhiibta wadankiina horumar u muujiya dhallinyaro hadda soo bixisatihiin walahi waxay ugu dhigantahay ina waddankeena nabad iyo bashbash iyo barwaaqo usoo hooyata dhinaca kale mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka banaadir ayaa bulshada ku bogaadiyey qaabka ay u wadaan diiwaangelinta codbixiyaasha
degmada xamarweyne waxaan soo marnay degmooyinka ay ka socdaan diiwaangelinta ay ka socoto boondheeraan saaka soo marnay waxaan soo marnay degmada shibis waxaan soo marnay degmadii shingaani oo weli ay sidii uga socoto diiwaangelintii oo maanta meeshii lagu bilaabo ah shan iyo tobankii bishaan aan ku jirno waxaan hadda joognaa degmada xamarweyne oo iyadana diiwaangelinta ay ka socoto waa arkaysay safafka sida dadka ay ugu jiraan waxaan uga mahad celinayaa dadka soomaaliyeed iyo dadka gobolka banaadir degan iyo dadka degmooyinkaas aan soo marno degan sida ay ugu soo baxeen inay isdiiwaan geliyaan oo codkooda ay la baxaan iyo weliba sida ay ugu heelan yihiin xaqiiqatan waxaan soo aragnay wax aan aad iyo aad ugu farxnay dad da-a oo garbaha la hayo oo u soo tegey gurigood uga soo tegey inay isdiiwaan geliyaan waxaa jiray qof isku dayey shalay inuu mar labaad degmada shangaani mar labaad ku noqdo isdiiwaan geliyo kombyuutarku markuu soo qabtay waanu qabannay waana la xidhay qofka qof kastoo muwaadin ah oo isku dayo inuu codkiisa dalka ku khiyaamo oo laba jeer isdiiwaangeliyana in laga qabto dalka wey qof walba wuxuu leeyahay waa hal qof hal cod buu leeyahay hal kaadh baa la siinayaa systemkaana saa ogol sharcigeenna dalkeela ansixiyeyna wuxuu ogol yahay waa one man one food hal qof iyo hal cod degmooyinka harsan ee ka tirsan gobolka banaadir ayaa maalmaha soo socda la dhammaystiri doonaa diiwaangelinta codbixiyaasha qaranka bulshada deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ayaa bilaabay dhismaha xarunta maamulka nuur maxamed ayaa soo jeedinaya bulshada deegaanka waradhuumale ee hoostaga degmada maxaase ee gobolka hiiraan ayaa bilaabay dhismaha xarunta uu ku shaqeyn doono maamulka deegaanka waxaana xarunta dhismaheeda iska kaashanaya bulshada deegaanka iyo dadka kasoo jeeda deegaanka waradhuumale ee ku sugan dalka dibaddiisa iyo weliba gudihiisa mas-uuliyiinta kasoo jeeda deegaanka iyo bulshada ayaa si wadajir ah baaq ugu diray dadka kasoo jeeda deegaankan ee ku sugan dalka iyo dibaddiisa waxaana ay ugu baaqeen in ay ka shaqeeyaan horumarinta deegaanka islamarkaana ay door muhiima ka qaataan xarunta dhismahan uu ku shaqayn doono maamulka maanta halkan waxaan isugu nimid inaan dhagax dhigno xaruntii degmada waradhuuma leh dhagaxiiyaan gegedinaynaa howshaan bilaabaynaa dhagaxdhiggii koowaad weeye aad baan kuu mahadcelinaynaa sida aad u soo xasuusateen deegaankiinnii iyo meesha aad ka tagteen uguna heelan tihiin waxqabadkii deegaanka waradhuuma leh aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mar labaad iyo marsaddexaad waa idiin mahadcelinaynaa waxaan kaloo ka rabnaa haddeer degmada waradhuuma leh lacagta lagu dhagax dhigay adinka ayaa soo diray adinka ayaa dibadda ka soo diray midda dambena adinkaan ka rabno annaguna waxaan qaban karno waxba ka reeba mayno waxaa dhisan iskuulkii waxaa dhisan isbitaalkii degmadiiyaa hadda dhagax lagu rogay maanta intaasaan hadda joognaa waa mahad ilaahay ilaahay baan uga mahad celinaynaa annaguna waan iska fiicannahay intaas kadib waxaan u codsanaynaa walaalaha nala dhashay oo deegaanka ku dhashay haddana qurbaha jira ama hadda dalka meelihiisa noo dheerdheer oo sida xamaroo kale howshii aad qabateen horaa loogu soo guulaystay tii ku xigtana hadda maantaan taagannahay rodhuumale ayaan isugu nimid meeshaan waxaan codsi uga diraynaa walaalaha deegaankan u dhashay oo dibaddibadda jira ama dalkaba joogo ilaahay maal siiyey aan waxaan rabnaa inay sidii waxqabadka laheed ooy horeba hawshii iskuulka ugu bilaabeen oo isbitaalka u dhiseen inay middaanna inay middaanna ay u dhisaan inay noogu dhisaan inay maxaa tiraahdaahey aysa kala go' naga gelin dhagaxyaa la dejiyey ma howl shaqa mar haddii la bilaabana waxay ku habban tahay sidii loo bilaabay inay u dhammaato
maanta waxaan joognaa degmada waradhuumale degmada waradhuumale sidaa og tihiin waa degmo taariikhi ah ku taalla gobolka hiiraan waa degmo baaxad weyn runtii waa degmo dadka bulshada ah oo ku dhaqan wakhti badan ay geliyeen sida aad ka arkaysaan muuqaalka waxaa hore loogu hirgeliyey iskuul ee arday badan oo hadda dhigtaan oo ay wax ku bartaan si full time si part time ay wax u bartaan waxaa laga hirgeliyey xarun isbitaal ah oo bukaanjiif iyo bukaan socod intaba meeshii loogu adeegi lahay leh hadda waxaan ku howlannahay oo maanta aan dhagaxiya dejinaynaa shaqadii ugu horraysay bilaawnay xaruntii degmada oo baahi weyn loo qabo runtii xarunta degmada bilaawgeeda xarumahaas aan soo sheegay oo iskuulka iyo isbitaalka bulshada deegaanka waradhuumale ee gobolka hiiraan ayaa sidaan oo kale isku tashi waxa ay ugu dhisteen iskuulka deegaanka iyo isbitaalka guud ee deegaanka waradhuumale markaan dhegaystaal ku soo dhowaada xubinta sarafka iyo wariyahena saale cabdixuseen
haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan sagaal boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic saddex oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic lix markana dalaga koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo soddon kun koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanaya labaiyo toban kun koombada looskaha ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada bariis caddaha ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah markana maciishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar halka haafka burka la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar markaana xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta ee man united ayaa ku dhow saxiixa xidiga weerarka uga ciyaara kooxda walobesa ee lagu magacaabo meesaasa sida ay sheegayeen wararku ma united ayaa doonaysa inay meesaasa ka dhigto saxiixeedii ugu horeeyay suuqa xagaaga si ay ugu xoojiso kooxda wararku waxay intaasi kusii daraya in ma united ay ku dhowdahay in heshiiska shaqsiga ah ay la gaarto xidigaasi ma united ayaa ku kalsoon inay dhammaystiri doonto saxiixa xidiga lagu magacaabo meesas kaasi oo heshiiska lagu burburin karo lacag dhan lixdan milyan oo yuuro qodobkaasi cayaaraha ayaan ugu dambeeyey guud ahaan warkii subaxnimo ee aad kala socoteen warbaahinta isna ee magaalada jowhar nabadgelyo